halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad nooga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitrban hiriirka efemada geeska africa iyo internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha julayna waa shan iyo toban sannadka laba kun iyo afar iyo tobanka aan idhahdee waa lix iyo toban idaacadda saakii caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daandure
amisom waxay u baahan tahay dadaal siyaado ah oo ay ku kala garato wixii dowladda ka ah la shaqaynaya iyo wixii aan dowladda ahayn
kaasina wuxuu ahaa kolonel cali xaamud afhayeenka ciidanka nabad ilaalinta ee afrika ee amisom oo ka hadlayo kaalinta amisom kaga aadan nabadgelyada magaalada muqdisho qodobada kale barnaamijka roornimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida beeralayda gobolka shabeellada hoose oo loo qaybiyey matoorada waraabka madaxweyne obama iyo xubnaha xisbiga jamhuuriga ee koongareska maraykanka oo isku afgaran la siyaasadda la xiriirta socdaalka qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaane marka hore warkii caalamka ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in milatariga dalkiisa uu xoojin doono dagaalka ku hayo marinka khaza kadib markii ururka xamaas uu diiday xabajoojin la soo jeediyey islamarkaasna uu sii waday inuu gantaalo ku tuuro israa'iil milatariga israa'iil ayaa xabajoojin sameeyey muddo lix saacadood ah kadib markii talaadadii shalay uu hindise xabad joojineed ka yimid dalka masar israa'iil ayaa sheegtay inay sii wadayso duqaynta xagga cirka ay ku hayso khaza kadib markii dagaalyahaniintu ay dhulka xamaas maamusho ka tuureen konton gantaal oo israa'iil ay la beegsadeen muwaadin israa'iili ayaa ku dhintay gantaal talaadadii la tuuray waana israa'iiligii ugu horreeyey ee dhintay laaya markii uu dagaalku ka bilaabmay toddobaadkii hore halkaasi saraakiisha caafimaadka ee falastiin ayaa iyaguna sheegay in boqol afar iyo sagaashan falastiinihin ay dagaalkaasi ku dhinteen
wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed javad zarif ayaa kulankii shalayto ee vienna waxa uu sheegay in hanaanka uu yahay mid mudan in la sii wado isagoo sheegay in uu hubo in xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka keri uu isna talotaasi la mida uu soo jeedin doono diblomaasi reer galbeed ah ayaa waxa uu sheegay inaanay u muuqanin haatan in axadda la gaari doono heshiis ayna wadahadalladaas sii socon doonaan bilaha soo socda masar keri ayaa sheegay in talaadadii shalay ayda horumar lagu tallaabsaday laakiin weli ay caqabado jiraan u baahan in laga gudbo heshiiska kumeelgaarka ah oo iiraan ay ku baabi'inayso naaxaynta yuraaniyamkeeda oo ay ku bedelanayso in laga dabciyo cunaqabataynta ayaa wuxuu ku egyahay axaddan ugu soo aadan diblomaasiyiin ka kala socota maraykanka russiya britain china faransiiska iyo jarmalka ayaa kala shaqaynaya dalkaasi iiraan heshiis muddo dheera maraykanka ayaa wuxuu uga shakisan yahay iiraan inay isku dayso inay samaysato hub nukleer ah iyadoo iiraanna ay ku adkaysanayso in barnaamijkeeda nukleerka ah ay u isticmaalayso qasdiyo nabadeeda dowladda afghanistan ayaa sheegtay in qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay bariga dalkaasi ay ku dhinteen koob iyo afartan qof afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigii afghanistan maxamed zaahir azimi ayaa sheegay in ismiidaamiyaha uu baabuur ka soo buuxsaday waxyaabaha qarxowna ku dhex qarxiyey suuq ku yaala degmada urgun ee gobolka baktita oo ay dad badani ku sugnaayeen markaasi dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray lix caruura iyadoo lixaadhaadee toddobiyo lixdan kalena ay dhaawacmeen ismiidaamiyaha ayaa isqarxiyey iyadoo booliisku u baacsanayey dukaano dhowra ayaa burburay iyadoo dad ay ku jiraan burburka hoostiisa ma jirto cid ilaa ayaa hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi kooxda taalibaan ayaa soo saartay war murtiyeed adhaadee war ay ku beeninayso inay ku lug lahayd qaraxaasi dhacay
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington sida aad idaacaddeenaba xalay ku maqasheen ayaa saraakiisha amniga soomaaliya waxay sheegeen inay hor joogsadeen qorshe la doonayay in lagu weeraro garoonka diwladaha ee magaalada muqdisho kadib markii ay qabteen baabuur waxyaabaha qarxa ay ka buuxeen iyo darawalkii waday falkan ayaa yimid maalmo yar uun kadib markii niman dableyhi ay weerareen madaxtooyada soomaaliya halkaasina saddex ka mid a kuwii weerarka soo qaadin la dilay mid kalena nolol lagu qabtay haddaba ciidamada soomaaliya ka sokow intee in laeg ayaa ciidanka nabad ilaalinta ah ee afrika ee amisom ay kaalin ku leeyihiin ka hortagga weerarada noocaasiya maxamed cabdisandheer oo stuudiya ila fadhiyo ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey kolonel cali xamuud afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta ah afrika ee amisom بسم الله الرحمن الرحيم Een, waxaan een, eh, horta u hambalyeynayaa een, horjoogsigaas een, ay eh, fashiliyeen een, een, xasarad iyo khalkhal ay eh, nabaddiidku ay la maaganayeen eh, shacabka soomaaliyeed eh, meelo kalena ay een, eh, ku geysteen eh, falal eh, eh, sidaa u eg Een, waxayse muujinaysaa een, wada shaqaynta een, amisom in i- iyo dowladda federaalka soomaaliyeed nabad sugidoodu inuu mid jirta ay tahay inay eh, en- en wada shaqayntuna ay mar kasta tu meesha taalla ay tahay hadhin kasta oo oo oo maanta en- en intaa operationadu ay bilaabmeen en waxaa jirta en wadajir en shiro loo fadhiisto oo lagu doono en kolba xal en amuuraha jira xal loo wada doono oo lagaga shaqeeyo marka tani waxa weeyaan tu si gaara ay en ciidamada ah, nabad sugidda soomaaliyeed ay ay fashiliyeen En, laakiin kama maqno en, ah, amisom amisomna en, wixii ay eh, waxay tusaysaa dadaalkii ay gashay iyo tababarkii ay eh, en, ciidamada soomaaliyeed ka geysatay eh, inay waxtarkooda meesha yaallo waan gartay haddii weerarkii shalay uu guuldaraystay oo la horjoogsaday waxaa jira weeraro kaleoo guulaysta oo dhibaato lagu geysto amaba xubno ka mid a dowladda amaba shacabka marka bal wadashaqaynta rasmiga ah ee amisom iyo ciidanka ciidanka ammaanka ee soomaaliya sharaxaad intaa kasii fog bal iga sii waayo inta badan waxaa la maqlaa uun ciidankii soomaaliya horjoogsaday amisom sawirkaba kuma jirto tu meesha taallo way tahay En, ta'aaminaan gaadhna doonaynana way tahay inay amisom la-aanteed ay eh, dowladda soomaaliya nabad sugideeda iyo ciidamadoodu inay mas-uuliyadda qaataan oo ay yeeshaan amisom way ka maqan tahay se kama dhigno An- amisom en, waxay ku shaqaysaa eh, xeer meesha yaalla mandateka ay ku timid en, waa cad yahay mandateka ay ku timid waa cad yahay sida ay soomaalida ula shaqaynaysiina waa si ay soomaalidu o- ogoshahay Eh, ta meesha ay ka maqan ee waxyaalaha barkood ay ay yacni ay dhibaatada u keenayaan amba ay qaraxyaal iyo en, khalkhal en, nabadda maanta soomaaliyeed eh, lagu gelinayo oo waxa weeyaan eh, en, tu shicibka saameynaysa amba shicibka mas-uuliyadeeda aad eh, yacni u- ugu noqonaysa halkuu kaga jiraa shicibka weeyaan mar kasta oo en, ay dhibcankaasi dhacdo waxaa la arkayaa en, waxyaalo badan oo kutusaya dee gudni waxay ku goysaa markay de qayb adiga kamidii yani xagga kale ku jirto iyo iyo soomaalidu tiraahda waa gartay marka anigoo mahmahayn wada shaqaynta waa tu meesha taalla tu muranle maaha waa tu en- en- en cad weeyaan en dowladda soomaaliyeedna iyadaa amarka leh en noo eh, eh, tilmaamtana kolba wixii ay u baahan tahay waan gartay waxaad xustay inaad tababar siisaan ciidanka dowladda soomaaliya iyadoo yoolku yahay in ugu dambayn iyagu ay la wareegaan gacan ku haynta amniga ma is leedahay tababarkaasi wuu ku filan yahay ciidanka oo wax badan bay eh, idinka faa'iidayaan markaad eegto in dadka weerarka geysanaya inta badan ay yihiin dad ka shaqeeya xarumaha ay doonayaan inay weeraraan haddaynu soo qaadanno aqalka madaxtooyada ninkii maalintii dhoweyd la qabtay waxaa nin ka shaqeeya ninkii shalay doonayay inuu weeraro geegida duyuuradaha waxaa la sheegay inuu ahaa nin ka shaqaynaya meeshay amaba laga yaqaano ugu yaraan marka maslada tababarkani waxa weeyaan mid ku filan oo ciidanka gaadhsiin karaya inay kala gartaan cadowgooda iyo saaxiibkooda been haddaanan ku darayn en amisom en waxay u baahan tahay en en dadaal ah, siyaado ah oo ay ku kala garato en en eh, wixii en eh, dowladda ka ah ah, la shaqaynaya iyo wixii aan dowladda ahayn en markaas eh, tu maskaxdeeda keligeed ku imanaysa maahayn waa tu wadajirkaa soomaalida lagula shaqaynayo ay ay keenayso oo ay muujinayso en ayaan daro en waxyaalaha dhacaya ah, way dhaceen En mar kastana cashar bay noo noqotaa annaga iyo en nabad sugidda iyo en en xubnaha kale en en nabadda en ilaalinaya soomaaliya inaan wax ku qaadano oon ka hor tagno en sida aad sheegtayna en waa run en ta u dambaysa en jecelnahay inaan gaadhno waxa weeyaan ciidan soomaaliyeed oo sharaftiisii leh oo nidaamkiisii leh oo soo noqdaa oo nabadgelyada shacabkiisa iyo dalkiisa en en gacanta ku dhiga dadaalkan iminka ku jirno ku keligii amisom ay qabato maaha ku ina la saluugo loo baahan yahay maaha daal aada u fara badan oo aad dunyadu dhammaan nagula jirto oo asxaab badani ay halkan nagala shaqayso in dibadda lagu tababaro iyo in gudaha lagu tababaro soomaaliya waa la galaa hawshaas waa lagu jiraa waxa meesha taali waa waxa weli socdaa oo wakti doonaya samir iyo waxa loo baahan yahaan umalaynayaa ina shaqada hore loogu qoray waan gartay inta badan amisom waxay ilaalisaa dhismayaasha hay-adaha muhiimka ah ee dowladda soomaaliya iyagoo dabcan garab ka helaya ciidanka nabad ciidanka ammaanka ee soomaaliya dhowaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya caydiid cabdilaahi elkaxanaf waxa uu xusay in dhismayaasha garsoorku ay baylaha yihiin oo amnigooduna adkayn amisom haddaad tihiin maxaad kaga jawaabi lahaydeen hadalka guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyuhu si uu u arkay iyo wuxuu arkay waa wax caqliga gali karaya hadduu isagu yidhi waa tu ina laga fiirsadana u baahan laakiin waxaan xasuusinayaa ummadda soomaaliyeed shaqada ay amisom halkani ka qabanayso waa sucayiman mas-uuliyadaheeguna waa tu ay dowladda soomaaliyeed isla ogyihiin wixii gaara ee meesha maadaragtay soo food saara ee loo baahdo ina amba dadaal yani la biiriyo amba xoog gaara la saaro taasi waxay inay ka timaado ay tahay dowladda soomaaliyeed xubnaheeda markaa arrintaas u baahan leish way cayiman yihiin waxa le waxaan anaku qabanayno tu aan anaku isdul saarayno maaha waa tuna saaran oon kula nimid inaan kula shaqayno dowladda federaalk soomaaliyeed kaasna wuxuu ahaa kolonel cali xamuud afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta afrika ee amisom oo khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi sandheere isaguu jooga muqdisho
subax wanaagsan rabadaan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan wasiirka beeraha ee soomaaliya doctor cabdi axmed maxamed baafo ayaa qalab beereed ku wareejiyey maamulka gobolka shabeellada hoose oo ah gobol hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah wasaaradda beeraha ee soomaaliya ayaa wada siyaasad lagu dhiirigelinayo laguna xoojinayo wax soo saarka dhinaca beeraha ibraahim xasan daadure ayaa khadka telefoonka ee magaalada marka kula xiriiray guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir sheekh maxamed nuur sidi oo uu weydiiyey nooca uu yahay qalabka la guddoonsiiyey qalabkaasi waxaa loogu talagalay beeraleyda danyarta ah ama beeraleyda yaryar oon kuwa seendooyinka waaweyn aanan ahayn ayaa loogu talagalay tiradooda ma noo sheegi karaysaa motooradaas iyo tubooyinkaasi laydinku wareejiyey ha waa afartan motor iyo afartan maxaan ku rahdaa tubooyin oo maxaa ku raha kuwa biyaha kasoo jiida maxaan ku raha kanaalada waaweyn ama webiga runtii degmada afgoyna webiga hooseeya beerihii waa koreeyaan marka sida degmooyinka kale maaha webigu wuxuu saro maraya markii awdheg lala gaaro ilaa qoryooli ilaa janaale marka hadda dhinaca afgooya aad bu hooseeya dhulkiia koreeya marka waa in motor loo adeegsadaa marka marka saa leedahay marka tubooyinku waa boqol iyo afartan mitir dhirirkooda motorkana waa maxaan ku irahdaa kuley toba vc weynaa maaha lixda boston ama labiiyo toban boston maaha waa hal boston hadda sida aan la soconno gobolka shabeellada hoose waxa uu ka mid yahay gobolada aada hodan ku ah xagga khayraadka beeraha tuulooyin iyo degmooyin badan ayuuna ka kooban yahay marka xaggee loogu talagalay oo qalabkaasi uu tegayaa horta tiradan hadda waa tijaabo waxaa loogu talagalay degmada afgooye iyo tuulooyinka hoos yimaada sida mareerey sabiid iyo caanool iyo moordiile sida cabdiwdibile iyo buslow sida maxaan ku irahdaa cumar beere iyo maxaan ku irahdaa iyo jambaluul iyo gaywir iyo sagaalaadka marka laakiin motooro waaweyn ayuu wasiirka ballan qaaday in uu keeni doono iyo qalab badan dhawaana wasiirka beeraha ee dowladda federaalka soomaaliyeed wuxuu kasoo qeybiyey deegaanka janaale sida tuulooyinka busley iyo siigaale iyo degwariiri iyo gunji iyo diibimaara iyo luula ilaa iyo maxaan ku irahdaa cagaf cagafyo iyo abuur taye leh oo abuurkan iyo daawooyinka kushiimada oo kuwa maxaan ku raha cayaanka lagula dagaalamo iyo kuwa nafaqeynta ama bacriminta beeraha saal aliga marka cagaf cagafyadaasi runtii oo hadda iyo abuurkaas laftigeeda maxaan ku irahdaa oo isugu jiray geley iyo maxaan ku rahda iyo abuur kaloo tayla oo maxaan ku rahda sida abuurka qudaarta kale marka wasiirka hadda wuxuu usoo jeestay gobolka shabeellaos macnaha inuu wax ka qabto aad iyo aad waa ugu hambalyeynayna runtii waxqabashada uu ka qabtay oo haddana u istaagay macnaha maadaama wasiir qaran uu yahay gobolkani gobolka lagu biilo u yahay ama gobolada soomaaliya oo dhanba inta u badan oo hadda gobolka kalnoo la dhihi karo gobolada soomaaliya kuwa wax soo saarka ugu fiicnaa waagii hore calanka wax soo saarka maadaama uu haystay oo ilaa hadda gobolka keliya dhoofiyo qudaar marka haddana waxaanu bilownay inaan dhoofino mooskii gobolka shabeellada hoose qudaartaasi kala duwan ee ka soo go'da beeraha gobolka shabeellada hoose ee la dhoofiyo ma jiraa wax dakliga ee ka soo galo gobolka city baandirreyo horta hadda dakhli naga soo gala ma jiro qudaarta dhoofitaankeeda haddaa la bilaabay sida hadda mooska waa markii labaad oo hadda maxaa ku raha mooska uu dhoofayo tijaab ahaan ayaa maxaa ku rahdaa muddo hadda waxyar laga joogo laga dhoofiyo dekeda weyn oo muqdisho liin dhanaanta ugu badan iyo bambeelmada iyo moos iyo maxaa qudaarta kale hadda bishiiba maxaa ku rahdaa saddex markab ayaa dhoofta saa la ligaya marka dakhliga waxaa lagu qaada dekeda weyn oo muqdisho dowladda dhexe ayaynu dakhligaas u xaroodaa marka ilaahay hadda laguma soo celina qaybta gobolka uu leeyahay waxaan rajeynaynaa insha allah mustaqbalka soo socda in maxaan ku rahda wixii gobolka percentage uu lahaa in wasaaradda maaliyadda iyo iyo dowladda dhexe in maxaan ku rahdaa arrintaas in laga heli doono anagan dhiirigelin ayaan u sameynay beeraleyda waxaan joojinay canshuurihi aan ka qaadanayn beeraleyda ama qudaarta ama dalagaas kasoo go-aya marka saa la eligaya marka si niyadda loogu dhisay beeraleyda wasiirkan beeraha wuxuu maxaan ku rahda selafkiisa matooradan iyo qudaar abuurkan iyo saamooyinkan cagafcagahda u qaybinaya waxay tahay beeraleyda in niyadda loo dhiso gobolka sida aan la soconno colaad waxaa iska soo daba noq noqonaysay beeleed colaadaasi ma laga yaabaa in wax soo saarka ay aad ay wax ugu dhit waa sax magac colaadaa ma fiicneen dagaalo sokeeya maxaan ku rahda gobolku way ka dhaceen oo maxaan ku raha meelaha qaar ba hadda laftigeeda maxaan ku rahda waa cayriin way ka dhaceen saa leeligeeda marka waxaan leenahay de gobolka shabeellaas keliya maaha gobolada soomaaliya o dhamaan saasun waa lasqurquteeya un beelaha maxaan ku rahda xooga lama samayn saddex iyo labaatankii sano oo dhan oo laga soo gudbay ama dagaaladii sokeeye wixii laga dhaxlay ayaa weli raadadkoodii uu muuqdaa habaa hataa laakiin hadee gobolku waa gobol ballaaran waxaa laga yaabaa dhinac haddii wax ka jiraan dhinac kale inay sanoogeen marka waxaan isku daynay inaan xakamayno macnaha laftigooda maxaan ku raha annagoo la kaashanayn amsomta la kaashanayn waxaa dowladda dhexe marka ilaa iyo xad macnaha meelahay wax ka dhaceen ama tuulooyinka inaysan wixii ka gudbin oo meelo kale u gudbin waa ku dadaalna alxamdulilah ilaahayna waa nagu guulaysiyey wixii dhiman hadda waa dhamaystireen laakiin khilaafaadkaasi wax waa dhibeen sababtoo ah beeraha qaar dhaxdooda maxaan ku raha waa lagu dagaalamay isbuucyada laga soo gudbay laakiin arrintii kolleytaba ilaahay un maxaan ku rahda un sibuu u xaliyey marka si kastaba ha atee laakiin haddee dhib waa jira laakiin dhibkaas haba jira laakiin gobolku waa gobol ballaaran dad badan baa degan
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir sheekh maxamed nuur sidi oo khadka telefoonka ee magaalada marka ugu warramayay waryaheena ibraahim xasan daandurey
wadashaqaynta labada xisbi ee kongareska maraykanka ayaa u eeg mid sii kordhaysa si wax looga qabto dhibaatada dhinaca socdaalka ee ka jirta xuduudda koonfureed ee maraykanka wariyaha v o a michael bowman ayaa waxa uu ku soo warramayaa in xubnaha aqalka senadku ay isku raaceen in la joojiyo dadka da'yarta ah ee maraykanka soo gelaya hase yeeshee sidii arrintaasi loo xalin lahaa iyo kharashkii ku bixi lahaaba weli ayaa waxa ay yihiin waxaan laisla meel dhigin warbixintan waxaa inoo soo koobayaa maxamed cabdi sandheere wadashaqaynta labada xisbi iyo in go'aan deg dega la qaataa waa waxyaabaha aan ku badnayn koongareeska maraykanka koongareeska ayaa eegaya codsi ka yimid madaxweyne obama kaas oo uu ku doonaya lacag gaadhaysa ilaa afar bilyan oo dollar si loogu daryeelo islamarkaasna wax looga qabto tobannaanka kun ee dhallinyaro sharci darra ah oo ka soo gudbaya xadka dalka meksiko xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa ku badan aqalka hoose waxayna awood u leeyihiin inay hor joogsadaan amaba ay xanibaan codbixin aqalka sanadka ka dhacda jack gresley oo ah madaxa guddiga cadaaladda ee aqalka sanadka xubinna ka xisbiga jamhuuriga ayaa ka hadlay in koongareesku uu lacagtaas fasixi doono iyo in kale ka hor intaan fasaxa bisha ogost la gelin waan rajaynaynaa maxaa yeelay waxaan u malaynaynaa inay jirto baahi bini'aadanimo oo aad u weyn ayuu yidhi aragtidaasoo kale waxaa ka dhowaajiyey senator tom carber oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan waa arrin u baahan inaan dhammayno ka hor fasaxa bisha augost ayuu yidhi labada senatarba waxay sheegeen in sharcigii uu saxeexay madaxweynihii hore ee maraykanka george w bush sannadkii laba kun iyo sideedii kaasoo qoraya in dacwadahooda la dhegaysta carruurta qaxootiga ahi una ahayn mid waxtar leh marka laga eego tirada badan ee carruurta da'da yar ee ka imanaya dalalka bartamaha amerika senator linsley graham oo jamhuuriga ka tirsan ayaa ku raacsan arrintaasi The 2008 law was designed to deal with children from China and other places who come here as slaves, sex slaves, to make sure that we just don't send them right back.
sharcigii laba kun iyo sideedii waxaa loo saxeexay in lagula tacaalo carruurta ka imanaysa jina iyo dalalka kale ee carruurta lagu faraxumeeyo si loo hubiyo in carruurtaasi aan dib loogu celin dalkoodii sida cad soo galootiga ka imanaya dalalka honduras guatemala iyo el salvador waxay rumaysan yihiin inay maraykanka soo galaan oo ay halkan iska joogaan ayuu yidhi hindise cusub oo ay soo gudbiyeen senatar ka tirsan jamhuuriga iyo xubin ka tirsan aqalka hoose oo dimuqraadi ah ayaa adkaynaya xilliga uu qof sharci darro maraykanka ku soo galay uu keeskiisa ku sharxi karayo senator robert mendenes oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ka baqaya in isbeddel noocaas ahi uu wax weyn u geysan karo tiro badan oo soo galooti ah kuwaasi oo waxyaabo loo garaabi karaya maraykanka ku soo galay You can, in 72 hours, go ahead and make a case that your father got murdered in front of you. You can't make a case that the gang go ahead and said either join us or die.
ma awoodid in labiyo toddobaatan saacadood gudahaada aad keyskaaga ku xoojisid oo aad tidhaahdid aabbahay ayaa horteyda lagu dilay ma awoodid inaad tidhaahdid qolo qawlaysata ayaa nagu yidhi nagu soo bir amaba waan ku dilaynaa haddii aadan haysanin wakhti waraaqaad waxyaabahaasi ku caddaynaysa aad ku keentid waxba kuuma suuragelayaan ayuu yidhi hadda madaxweyne obama iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa culayska saaraya in carruurta sharci darradaahi aanay xaq u lahayn inay maraykanka joogaan islamarkaasna rajaynaya in farriintani ay gaarto dalalkii ay markii hore ka yimaadeen dadka dhaleeceeya maamulka obama ayaa sheegay in master obama qayb ahaan lagu canaanan karo dhibaatada xuduudaha ka jirta marka la eega hadalladii uu maalmihii lasoo dhaafay sheegay kuwaasi oo ahaa inuu awooddiisa dastuurigaa adeegsan doono si uu wax uga qabto dhibaatooyinka dhinaca socdaalka ka jira warbixintii waryaheena v o a michael bowman waxaa soo koobayey maxamed cabdi sandheere
subax wanaagsan ramadaan wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan halkaaad nagala socotaanna waa v o a washington dowladda nigeria ayaa sheegtay in qoysas in ka badan laba boqol oo gabdhood oo arday ahaa oo la afduubtay ay diideen inay la kulmaan madaxweynaha dalkaasi goodluck jonathan iyagoo raacaya codsiga kooxda la magac baxday gabdhaheena dib noogu soo celiya kooxdaasi oo u dhaqdhaqaaqda gabdhaha afduubka ay ugu qabsadeen ugu qabsaday ururka boko xaraam dhacdadan arrinta gabdhaha la afduubay ayaa noqonaysa xudunta siyaasadda dalkaasi oo hadda sii karkaraysa ka hor doorashada sanadka nagu soo aadan halkaasi ka dhacaysa wariyaha v o eda heather murdock ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada abuja ee xarunta dalka nigeria madaxweyne goodluck jonathan ayaa u ballanqaaday malaala yuusuf zai oo u dhalatay bakistan una dhaqdhaqaaqda in gabdhaha ay waxbarasho helaan inuu la kulmayo waalidiinta gabdhaha ay saddexdii bilood ee lasoo dhaafayba afduubka ay ku haysteen mantidinta boko xaraam kulankaasi oo loo qorsheeyey inuu dhaco shalayta oo talaado ahayd ayaa waxaa dhinacooda joojiyey waalidiinta doyin ukuba oo madaxweynaha u qaabilsan arrimaha dadweynaha ayaa waxa uu sheegay in qoysaskaasi ay diideen daqiiqaddii ugu dambaysay inay ka qayb galaan kulanka ah iyadoo taasina lagu eedeeyey koox u dhaqdhaqaaqda gabdhaha oo maalin walba dibadbax dhiga iyagoo weydiisanaya in laga soo badbaadiyo gabdhaha gacanta ay ku jiraan ee boko xaraam ukuba ayaa akhrinaya bayaanka ka soo baxay madaxweyne jonathan mudnaanteeda koowaad iyo mas-uuliyaddeeda waajibeed ayaa waxay yihiin in gabdhahaasi ay si badqaba ay u soo noqdaan nasiib darro xoogag siyaasadeed oo la baxay kooxda gabdhaheenna dib noogu soo celiya ayaa waxa ay qaateen fursadda iyadoo markaasina qaab siyaasadeed uga faa'iidaysanaya xaaladda iyo murugada qoysaska ukuba ayaa ku eedeeyey kooxda inay la safan yihiin siyaasiyiin mucaarada oo ku jira baadigoobka ah in master jonathan dibadda ay dhigaan doorashada soo socota barxadda hoteelada oo roob uu ka da'ayo ayaa waxaa isugu soo baxay tiro yar oo kooxdaasi ay soo abaabushay iyagoo halkaasina khudbado ku dhegaystay miya muna oo ka mid ah kooxda gabdhaheenna dib noogu soo celiya ayaa waxay sheegtay in waalidiinta gabdhaha jiboka ay kulanka diideen oo ay sheegtay inay ugu wacan tahay iyaga oo ka xumaaday in malaala ay madaxweynaha u weydiiso inuu la kulmo halkii isaga ay taasi ka iman lahayd miyamuna waxaa kaloo ay sheegtay in waalidiinta ay u baajiyeen kulanka sababo dhinaca ammaanka ah We don't even need to tell them not to come, not to go. They themselves refuse to go because they fear that.
maba jirin baahi ah in aan annagu u sheegno waalidiinta inay kulanka tagaan iyaga laftooda ayaa diiday sababtoo ah waxay ka baqeen in haddii telefishinka laga sii daayo mar kasta booko xaraam ay ugaarsan doonto taasi ayna ka cabsadeen jeef okor ofur oo ah ninka aasaasay kooxda ubunyo nigeria oo ka mid ah shabakadda kooxda gabdhaheena dib noogu soo celiya oo bannaanbaxaasi kadib hadlay ayaa waxa uu sheegay in waalidiinta ay rabeen inay arkaan madaxweynaha laakiin ay u arkeen wax qalad ah inay ku booqdaan caasimadda mar hadduusan isaga ku soo booqan tuuladooda jibog okoro afur ayaa ku eedeeyay dowladda inay isku dayayso inay ka maran habaabiso dadka waxa dhabta ah ee jira ee ah gabdhaha maqan iyadoo daba socota kooxda u dhaqdhaqaaqda soo badbaadinta gabdhaha The government, for a very long time, have been coming up with a lot of excuses.
runtu waxay tahay in dowladda ay wakhti badan wadi raaligelino iyo marin habaabin laakiin dunidu way ka markhaati kici doontaa waxaannu qabanayno dowladda ayaa mar kaleeto waxay ku celisay ballanqaadkeedii ahaa inay raadinayso gabdhaha maqan soona afjarayso fallaaganimada boko xaraam iyadoo ku eedaysay kooxda u dhaqdhaaqda soo celinta gabdhaha inay wadaan falal ceeb iyo karaahiye ah rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr
aad iyo aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daandure oo nala socodsinaya warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha v o da heather murdock kana soo dirtay magaalada abuuja ee xarunta dalka nigeria daandurey qasiyado ka mid a qasiyadooyinka rabadaanka ah heesta laga maq- hoosta laga maqlaya ramadaan bilataye bilkhayr faadama cabdulaahi maandeeq
barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaah boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
rabadan bilataya bilkhayr qurbaa lagu xidhay iblayskaye bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr qurbaa lagu xidhay iblayskaye bilkhayr deqdu rabbigeenu bixiye bishaarana nebigu yidhiyey muslinkuu beera qaayay bilkhayr deqdu rabbigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslinkuu beera qasiidadaasi rabadaantuna dhegaystayaal waxay u dambeysay barnaamijkayga subaxnimo inta haddii la idhahdo maanta afarta aynu dib u kulmi doono waa anigu ah maxamed cabdi ibraahim xasan garabay daandurey iyo dhammaan bahda v o oo idinkaga tegaya sidaas iyo rabadaan wanaagsan
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
This program has come to you from the Voice of America, Washington.